yeremya cutubka shan iyo afartanaad kan waa ereygii uu nebi yeremya kula hadlay barug inaneriya markuu erayadan kitaab kaga qoray afkii yeremya taasoo ahayd sannaddii afraad ee yaxoyaqiim ina yosiyax uu dalka yahuudda boqorka ka ahaa oo wuxuu ku yidhi barugow rabbiga ah ilaah reer banu israa'iil wuxuu kugu leeyahay adigu waxaad tidhi aniga iska hogay haatan waayo rabbigu xanuunkaygii murug buu igu sii daray daahidaydii waan la daalay oo innaba nasisyo ma aan helin waxaad isaga ku tidhaahdaa rabbiga wuxuu leeyahay wixii aan dhisay waan dumin doonaa oo wixii aan beerayna waan rujin doonaa taasuna waa dalka oo dhan ma nafsadaadaad waxyaalo waaweyn u doondoonaysa ha doondoonin waayo bal ogow rabbigu wuxuu leeyahay anigu musiibaan bani'aadmiga oo dhan ku soo dejin doonaa laakiinse meel alla meeshii aad tagtidba naftaadan booli ahaan kuu siin doonaa